بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير cashirkan cashirkii laba boqol labaatan iyo afraad wey wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratay almudathir waalqiyaama ayuuna ka kooban yahay suuratu lmudathir ereyga ugu horeeya yaa ayuhalmudathir ayay ku magacaaban tahay waa suuraddii afar iyo toddobaatanaad tirsiga suuradaha qur-aanka kariimkaa kana koobma boqol toban iyo afar suuratulmudathir waa suuraddii afar iyo toddobaatanaadu suuratulmudathir waa suura makiya waxa ay soo degtay min awalilbictha inay makiya tahay keliyata kuma eka ee markii ay dacwadu hor lahayd nabinimada iyo bicsaduna bilaabatay suuradihii soo degay ayay ka mid tahay imaamu zuhri wuxuu warinayaa awal maa nazala min alsamaa'i min alqur'aani alkariim wax samada ka yimaad kanamida qur-aankan qiimiga badan waxaa ugu horreeyey qowlulmawlaa tabaaraka wa tacaala iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' wa rabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam shantaas aayadood keliyeed ayaa soo degtay mudduu markaa waxyiga hakaday waxaa xiga yaa ayuhalmudathir qum faandir warabbaka fakabir ilaa laga gaaro faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaidii yowmun casiir intaanaaba xigtay sababka waad ka garan kartaa iqra' bismi rabbika waxay ku bilaabatay qaaru xira isagoo nabiga guriga aanan joogin ka baxay guriga meel duura joogaa lagu bilaabay waa la yar camajuujiyey dhibaatuu la kulmay isagoo cabanayuu guriga yimid guriga hadduu yimid qof soo dhib mutuu ahaa waa la duuduubay duuduubkii baa looga daba yimid haddana duuduub kuma yaallo hawshaadi fari kama qodna haddeeray bilaabatay ilaah baa ku doortay uunkoo dhan buuna kaa doortay sirtiisii buuna kugu aaminay waxyigiisii buuna kugu dejiyey uunka intiisii kalaana lagu diray jif kuma yaallo idan siday isugu xiran yihiin waad aragtaa isna kolkii hore intii hore dhibkii uu la kulmay ayuu ka baqaayey marka yaa ayuhalmudathir iyo iqra' bismi rabbika laba xukun baad ka qaadanaysa annubuwatu waalrisaala inaad kala barataa loo baahan yahay nebinimadu goormay bilaabatay iqra' bismi rabbika aladii khalaq bay ku bilaabatay rasuulnimona goormay bilaabatay yaa ayuhalmudathir qum faandir farqigu waa maxay culammadu waxay ku tacriifiyaan nabi waxaa la yidhaahdaa insaanun dakarun saliimun min alcuyuub horta bani aadam wey ceebna ma leh haweenna meehe waa rag uuxiya ilayhi bisharcin yacmalu bihi walam yu'mar bitabliiqihi nabi waa kan waa qof bani aadama oo raga oon ceeb lahayn oo waxyi loo keenay si uu ugu dhaqmo laakiin dad gaarsii aan la odhan tilmaanta aynu nabi tilmaannay baa rasuulna lagu tilmaamayaa insaanun dakarun saliimun min alcuyuub uuxiya ilayhi bisharcin yacmalu bihi intii markuu la wadaaga waxaa loogu daraa wa umira bitabliiqi idan qum faandir haddii la yidhi kac dadka wax u sheeg wey waa risaalo wey amaa iqra adiga lafaaga waxu aqri haddii la yidhi nebinimo idan nebinimadii xaggee ka bilaabatay maxaana u daliila nebinimadu waxay ka bilaabatay awalu maa nazala min asamaa iqra' bismi bay ka bilaabatay markaa nebinima la siiyey qira la faray laakiin markaan qum faandir kacee ummadda wax u sheeg rasuulnimadii wey kolka annubuwatu warisaala waad kala ogaatay idan si maskax gaara ku dhegaysa aayadahan suuradda u horreeya wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam la faray tarbiyo iyo ta'diib iyo tawjiih iyo tacliim bay isugu jiraan ilaan hawshii baa cusub hawshii baa cusub iidan markaad daaci tahay culamo tahay arrimahan si gaaray ku taabanayaan ama usluub ha noqdo waxaa qiimi kala leh markii uu nabiga soo noqday calayhi salaatu wasalaam ee aayadahan loo keenayey tixgelinta sidan loogu yeedhay magiciisii waa la dhowray yaa ayuhal mudathir waa tajmiil iyo tixgelin carabtuna aad bay kunyada u jeceshay inaad carab magicii ugu yeerto iyo inaad meelo ka soo laabatoo abu hebel tiraa carab isugu mid maaha abu hebel haddaad tiraa dembigiisii waxa la dhaafay buu farxay waxayna ka gaareen jacaylay u qabaan isagoon ilmaba jirin abu hebel inuu la baxo isagoon guursan naagna lahayn ilmana dhalin inuu la baxo abu hebel idan tixgelin gaaray u garanayaan kolka suuratulmudathir waa suura makiya bixitada awalkeedii bayna soo degtay aayadaheedu lix iyo konton aayadood wey suuratulmudathir oo bilaabatay waa tanaa abda'u haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabayaa bismillah eebba weyne magicii cuskashadii allihii arraxmaan naxariis baahsan wada gaarta uunka naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuhal mudathir ninkaa isdamoogaya ee bustaha ku waday ee isduubduubo kuuma taal isduubduubin hawl weyn baa kuu taal hadday arrintaadu bilaabatay qum ka kac isduubduubid iyo jiifka faandir uunka intiisa kale u dhig yaan dadka la cadaabin diini ma dhaqna sharci ma dhaqna gobonnimo ma dhaqna meesha markaa ay ka bilaabanaysa nubuwadiiyo risaalada ee makal mukaramaha dhaqankeedii waynu tilmaanay in odaga islaantu ka dhinto inankii guursanayo ayooyinkaa la guursanaya awlaaddii noolnool baa la xabaalaya timir baa marna la caabudaya marna la cunaya waxa kan waa baaba'eene sida u dhaale la hadal wey qumka faandir dig xaggee digmada laga bilaaba wa rabbaka fakabir baa laga bilaabaya diini meel kale kama bilaabato dacwana meel kale kama bilaabato ilaaha weyne waaxidka horta la bartaa biaayaatihi wa asmaa'ihi wa makhluuqaatihi baa lagu bartaa kolka asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa qudradiisa rubuubiyadiisa horta allah la bartaa saddex iyo toban sani ka liftay lix iyo siddeetan suuradood baa soo degtay inta ilaah baa la baranaya goortii la bartay alle ka bacdi ayaa hala tukado iyo hala soomo ay arrimahan yimaadeen wa rabbaka fakabir ilaahbaa waxaad ka weynaynaysaa wax walbaba marka markuu ilaah iyo unkaysaa kaa darmaan ood khaaliq iyo makhluuqba kala garan weydo ood maxabad iyo tawakulkii iyo ictimaadkii iyo qoofkiiyo rajihii ku sintid maxaad ka noosa wa rabbaka awal wa qabla kulli shay dacwada rukunkeedii koobaad wuxuu noqday wa rabbaka fakabir ilaaha weyne waaxidkee ku abuurtay weyne makhluuqiisana ka weyne asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo wax walbaba intaad isaga sheegto waxba garabkiisa ha ku sheegin qul allah huma darhum fii khawdihim yalcabuun ilaah wixii ka soo haray halla ma aha waxay yihiin lama arke bal ilaaha aqoonsa horta isagaa wax ah marka labaad maxaad yeeli wathiyaabaka fatahir qof weyn oo caaqil oo qaangaar oo muslim oo mutanajisa oo markaad tiraa maa tukatid maradaydaa nijaasaa maxaad ku falaysaa dee nijaasata maxaad nijaasa ku falay ma laba jiraa tahay ilma habartiis nuuga ayaa tahay maxaad u wataa wax nijaasa korkayga daahir ma aha maryaxigii nijaasa waa wuxuu qirana xumaanteeda arag dacwada qaybteedii koowaad wathiyaabaka fatahir jismigaaga dharkaaga caqiidadaada maalkaaga cuntadaada waxoo dhan baa hur xaaraam ka dheere waxaad ku hadlaysaa xaq ha noqdo waxaad cunaysaa xalaal ha noqdo waxaad samaynaysaa waxayba ku dari ha noqdo jirkaagu daahir ha noqdo caqiidadaadu daahir qowlkaaga daahir ficilkaaga daahir dharkaaga daahir gurigaaga daahir maxaad noqonaysaa in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin adoo nijaaso ilah muxuu kugu falaya qalbigaagii nijaaso wey qowlkaagii nijaaso wey ficilkaagii nijaaso wey cuntaadii nijaaso wey subanuhu waa qariibsaday wuxuu yidhi mid baa ilaah caabudayo cawiyo maalin soo jeeda xaaraan buu ku af bilowday waana ku qadeeyey gacmuhu cirka u taagaya yaa rabbu yaa rabbu buu leeyahay fa annaa yustajaab waxaa nijaasada u raaysa wax looga aqbalaya sacdi bni abi waqaas khaalu rasuulillah yaa yidhi waxaad ilaah iiga baridaa inaan mustajaabu dacwo noqdo kolkaasaa rasuulku yidhi aib madcamaka takun mustajaaba dacwa xalaal cun habila kaa diidi maayo kolka waxaa hor taagan dacwadeena iyo qubuulka xaaraamta la cunayow idan dacwada qaybteedii koobaad maxay noqotay ilaah in la weynayo uunka wax loogu darin cadamadiisa iyo jalaalkiisa la qiro qalbiga iyo qaalabkaba lagu weyneeyo qowlkiisa la weyneeyo cibaadada la weyneeyo ilaah la tixgeliyo xaqiisa la mariyo laba laga fogaado waxa aan xalaal ahayn nijaase laga fogaado warabbaka fakabir wa hiyaabaka fatahir saddex waari ruujisaa fahajur runji waa maxay waxaa la cuskaday khayrallaahi la caabudow asnaamta waxaa waxa ku darsani maxaad uga baahan tahay wixii alla ka soo haray waxba ugama baahnid waa daciif adoo kale amaba kaa liita kolka waad ka maarantaa waa ruujsa sanamka fahjur ka tag ta'diibka quruxdiisa arag awalu dacwowe rasuulka waxaa la faraya arag marka wixii la farayay tacaaliimtii ee beqiimiga badnayd uu meel mariyey buu afdalu lkhalqi cala litlaaqi noqday kolkuu dhashay maaha ee markii waxaan tacaaliimtan la siiyey isna uu meel mariyey yuu jinni iyo insiiyo malagba ka qiimi batay waxaan la faray dhegayso walaa tamnun tastaktir qodobkii afraad ee dacwada waxa weeye weligaaba ha abaal sheegan wax alla waxaad samaysee wanaaga mastuur ha noqdo baynaka wa bayna rabbika ee haddaad adigii baahisood oradoo tiro intaasaan tukanayey intaasoo goor baan xajiyey intaasoo goor baan qur-aanka dhameeyey intaasoo masaajid baan dhisay adigaaba waxaa gii gubay laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'a annaas kolka walaa tabnun ha abaal sheegani ilaah ha u abaal sheegani oo waxaasoo taacan ilaahu dartaa u sameeye ha dhihin uunkana ha u abaal sheegani weligaa manni iska ogo waxaaga ha ku qarsoonaado baynaka wa bayna rabbika ha noqdo wax kaa dayacmi maayaan haddana tastaktir yaan camalkaa kula badanin xujbi iyo isla weynaan iyo belo inaad gal iyo goofba khayr ka buuxisay haysu arkin waxaagu ha kula yaraadeeno walaa tamnun tastaktir haddana adigoo doonaya waxaad bixisay ka badan in lagu siiyo qof baa toban shilin siisay hadhowaad adna boqol ka rabta iska haysa tobankaaga maxaad u cadaadinaysaa miskiinka walaa tamnun tastakdir intaasay isugu jirtaa walirabbika fasbir laga maarma weeye jumladan sababtu waxa weeye dacwo cusub iyo diin cusub baad waddaa xaquna waa adag yahay waana culus yahay xanaf buuna leeyahay waa lagaa hor imaanaya odaga iyo habarta iyo ahalka dhammaantood iyo aqrabadaa kula dagaalamaya see yeelaysaa waa dul qaadanaysa walirabbika fasbir waa dul qaadanaysa gebagabadii markaad hawshaa ku socoto oo dacwadiiyo diinta wado qiyaamaa imanaysa qiyaamadii baa warbixin kooban laga siiyey ilaan basharku laba nolol buu marayaa nolol adduun iyo nolol aakhiro wixii noloshii adduun ku samaa hay-adahaasaa lagu sheegay amaa noloshii aakhiree dambaysay fa idaa nuqira haddii la kawiyo fi naaquuri buunkii qiyaamo waxaad ogaataa fadaalika buunkaa qiyaamee la kawinayo yowmaidin maalinta la kawiyey inay yowmun maalin tahay casiirun culus cala alkaafiriin inta xaqa diidee gaalaha dushood waa ku culus yahay hayru yasiirin mid sahlan hayrkii wey qiyaamadiina muujaskaasaa laga bixiyey asaaskii dacwada islaamiya waata yaa ayuhalmudathir suubanaha isdamoogayow qum ka kac isdamoogidiya isdadidda ee fa andir uunka uga dig cadaab iyo care eebba uga dig wa rabbaka haddaad digiddii bilowdayna ilaaha ku abuurtay waa la garan waayey waa la xaqiray waxaan qiimi lahayn iyo makhluuqaad iyo asnaam iyo axjaar iyo bashar iyo jinni iyo ins iyo malag baa eebba lala simay ee wa rabbaka fakabir marka hore alla weyneeyo inuusan waxaa kutiibadiya nooc ahayn ee sayid khaaliqa yahay muuji marka hore marka labaadna waa hiyaabaka dharkaaga badankaaga cuntadaada qowlkaaga ficilkaaga shirki iyo xaaraam iyo nijaase ka ilaali fatahir nadiifi warujza sanamka iyo qoriga iyo khayrallaahi waxaan la caabudayana fahjur bannaankaa ka mar walaa tamnun ha abaal sheegan weligaa tastaktir camalkaaga ha badsan ama adiga oo wixii aad bixisay ka badan doonaya lirabbika rabbigaa dartii fasbir adigu canaan iyo waxaad iska ilaalisaa xanaaq dacwadaada wado natiijiya waxay noqonayso qofka hanuunaya kaan hanuunayn goorta wax la ciqaabayo waxaa alla u dah walirabbika adiga rabbigaa dartii fasbir dulqaado faidaa nuqira haddii la garaaco fi naaquuri buunkii qiyaamo fadaalika buunkaa la garaacay yowmaidin maalinta yowmun maalin xasiirun culus cala alkaafiriin intii xaqa diiday korkoodu ku culus yahay oo mafaaji'u ku noqonay amaa qofkii aanan kaafir ahayn yoomkan yoom caadi awel awel buuba la socday waxa dhacay oo dhan baa loo sheegay wuu rumaysnaa yowmulbacsi waljazaa kadib waxba kuma cusla wixii loo sheegay ee is rumeeyey ee is rabbi iyo rusul ka maqlay ayuunbuu arkay kolkaa dhibaato kuma ah laakiin kii wuxuu dhan diiday wixiinay hor yimaadeen mashaqa ku dhacaysa mufaaja'a ayaa ku dhacaya iyo wuxuusan filay cala alkaafiriin inta xaqa diiday korkooda ayuu ku culus yahay hayru yasiirin mid fudud hayrkii wey darnii waman khalaqtu waxiidan dacwadii hadday bilaabatay makal mukarama ka bilaabatay waxaa soo baxay faajir weynaaday weliid ibnulmughiire la yidhaah reerka markaasi u ladnaa wiilal ay mufasiriintu toban ilaa toddobiyo toban ku sheegayaana uu dhalay ayaa wada reero yeelatay oo garta iyo duulaanka iyo geedka iyo golaha tegi jiray haddii kale qofka markuu maalqabeey badrooni yahay isagu way iska sheekaysanaya goobaha iyo fadhiga iyo meelaha lagu baashaalu imaanaya amaa masaakiinta raashin bay doonanaysa kama gaarinanba nin fadhiiste ilmihii baa ay sugayaan kolkaa nin maalqabeena oo si uu wax dhahala oo isagiiyo wiilashiisa ay bannaanada fadhiistaan gartana ka qayb galaan markaa bulshada jirtana waa bulsha jaahiliya waxaa uu odaya ninkii faraha wax ku haya ninkaanna faruu wax ku haya ninkaasaa dacwadii ku soo baxay ninkaas ayaa dacwadii ku soo baxay maalin maalmaha ka mida bay quraysh ka dhigteen manduub waxaa la yidhi bal oo u tag ninkaa maxamed la yidhaha wuxuu wadana dhegayso warna ka keen marka nabiguu la hadlay hadduu nabiga la hadlay qur-aan buu ku soo akriyey waa taa suray odagii qur-aankii buu culayskiisa iyo macaankiisa iyo ficnaantiisa celin waayey isagoo gagabsan buu yimid markii lasoono abijahl buu adeeru yahay camr ibni hishaam ibni lmughiira la yidhaah kana waa weliid ibnu lmughiira abujahl baa adeer loo yahay bani makhzuum qolada gaashaandhig iyo dagaalka quraysh u qaybsan wey reer yaab low kolkaasuu adeerka indhihu inagala tegay kuwaan ahayn buu la soo noqday waa gartay durba odagii oonan warkeenin soo noqodkiisii marka maxaad keentay baa la yidhi kolkaasuu yidhi waxaan keenay ninkan waxaan ka maqlay wax sahlan maa warkaan ka maqlay war caadi maa gabay baan aqaan guurow baan aqaan shirib baan aqaan inta lagu hadla idaylkood baan aqaan waa ay taqaanaan soomaali inaan ahay carab ninkan waxaan ka maqlay intaan maqli jirin midna maa warkiisu macaan badana oo culusa oo ammaan buu sii daayey laqad saxaraka wallaahi baa layi waa ku falay sowmaha waa waxaan ka yaabay markii dambe odagii labada gaar baa laga joogsaday waxaa la yidhi dee adiga quraysh kala dhimate kolkaa wuxuu yidhi waa fikirayahay hadal xun oo uusan ka soo waaqsan oo maxamed aan lagu raacin baan dib ka odhanaya hadalkii markuu fikiray wejiga ururiyey cir fiiriyey dhul fiiriyey wuxuu ku soo gebagabeeyey in haadaa ilaa sixrun yuuthar yaman iyo xijaaz iyo shaam baa laga keenay in haadaa ilaa sixrun yuuthar in haadaa ilaa qawlulbashar ninkaas isagaa oo sidaa dacwada ugu adkaa ayaa marka ayaad ku taabanayaan marka kolkii mashaakil la xallin waayo allaa loo daynayo daliilkeediina waa ka qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi darnii rasuul allahu waxaad sudaysaa aniga rabbi ah iyo waman ninkii aan khalaqtu aniga rabbi ah uumay waxiidan isagoo keligii oo xoolahan iyo carruurtan iyo beerahan arigan iyo loodan iyo geel iyo dahab iyo fido waxaan u ururiyey haddaan abuuray ma jirin keligiisaan abuuray xagee waxaan ka yimid wa jacaltu aniga allah u yeelay lahu isaga maalan xoolo mamduudan ballaaran bar iyo beer lacag dahab iyo fidlo xoolo tira ka badan ayaan aniga eebbaa isaga u yeelay wa baniina wiilal shuhuudan goobjoogyaah habbood baa taajira maalqabeen wey ma shaqa tagaan haddii kale waa la tixgeliyaayo garta iyo sheekada iyo guddiga ayay daa'iman goobjoog u yihiin wa mahatu waxaan u goglay lahu isaga adduunyadii tamhiidan goglido magac iyo mansab iyo jaah iyo saldo wax alla wixii qiimi lagu yeesho dhan ayaanu u dhammaystirnay wuxuu gaaray in lagu naanayso rayxaanati quraysh ayaa la odhan jiray qabiilka qurayshana marka carabta waa u fiicnaayeen waa laga dambeeyey quraysh oo dhanna isagay ka dambaysay uma intaa kadib yadmacu wuxuu ku daraynayaa an asiida hore waxaan u siiyey inaan u sii badiyo awalan wa qabla kulli shay ladnaantii dad iyo dunyaa la siiyey ee uu ku kibray in loo badiyana uu rabay kallaa wax damboon siinayo lama arkow dad iyo duunya barya beer midna uma kordhin maalintaa kadib kallaa baa la yidhi wax dambe oo loo kordhinayaa ma jiro sababku waa maay inaan wax dambe loo kordhin uu ku mutay waxa wey innahu weli kaana wuxuu noqday liaayaatina aayaadkanagii qur-aanka ah anidan mid ku madax adag inaadku waxa wey hoggaansamiduu u hoggaansama daayo inuu aayaadkana baabi'iyo baadilnag fuliyo meel mariyuu rabaa anaadku waa ka aayaadkii inuu ka hor yimaado oo baabi'iyo baatilna meel mariyuu rabaa kol haddii aniga eebba aayaadkaygii uu sidaa la damacsan yahay inuu aayaadkiina baabi'iyo baatil ka soo horjeedana meel mariyo dad iyo dunyaan u kordhiyaa midna ma jiraan amaa ma'alkiisiya qiyaamo sa urhiquhu waxaan ku mashaqayn doonaa saciidan naarta gudaheeda in intii tiir bira loo suro la yidhaha tiir kaafuur ama jabal weyn oo naarta ka mid a oo kulligii huraya oo kuleelkii ka batay baa la leeyahay adigu dadka lamid ma tihide kuwaana iska dhex fadhiyeene cadaabka adigu buurtaan fuul kolkuu xoogaa ku durkaba waa soo dhacaya tanaa'u diyaar innahu fakar markii loo yimid ee la yidhi hadalkii kaa dhacay eed maxamed iyo qur-aankiisa ku ammaantay mid hadalkaasoo kale ka daran oo xumaana oo maxamed iyo qur-aankiisa looga tago adoo yidhi baa qabiilka kaaga raalli noqonaya haddii kale adiga iyo qabiilkii kala dhimate wax ku raba wax ku imaanaya waxba male waxoogaa halliikaadiiyo waa fikirayaa fikirkiisi iyo warkiisii innahu weli fakara waa maamiyey maskaxduusaan yidhi waqadara hadalluu meelo dhigdhigoo qiyaasay hadalkaa meesha ma leegyahay kaas ma leegyahay kaas ma leegyahay ilaa wuxuu yidhi muxuu qadarayaa faqutila care eebbaa ku dhacday kayfa si alla sidii uu qadara wax u jaangooyeba wuxuu rabaa ku hadlo lacnad baa ku dhacay taa waa tii adduunka uma mar labaa tii aakhiro qutila waa la lacnaday kayfa si alla sidii uu qadara wax u qadaraba uma nadara gaararkuu fiirfiiriyey hadal buu goobayaa uma hadduu gaararka fiirfiiriyey cabasa indhuhuu ururiyey wa basara wejiguu tutubay waa isbalaynaya waa iscabaynaya waa isxaragelinaya sidii wax wax laga hadleeyoo kale ayuu wejiga indhaha sidaa yidhi xagga iyo xagga daymooday suma ka gadaal adbara qur-aankii nabiga uu ku akriyay qalbigii sii taabtay adbara waa ka jeestay wastakbar inuu nabiga maxameda raacana wa iska weynaysiiyey iskala weyn maxamed kolka idbaarku diintii buu ka jeestay istikbaarkana mutaabacadii rasuulka ayuu iskala weynaaday fa qaala wuxuu foosho kolba gaar daymoodo hadalba hadal ag dhigo intaanuu umulay fa qaala wuxuu yidhi in haadaa maa haadaa markaan maxamed u akrinaa ma aha ilaa sixirun fal maahaana wax kale yu'thar yaman iyo shaam iyo xijaaj iyo adduunka laga ururiyey oo meel bakis laga soo qaadiy waxyinimadii buu diidan yahay in haadaa maa haadaa waxaanuu maxamed ku hadlaa maaha ilaa qowlulbashar dad hadalkii maahaane wax kale ma aha ilaa wuxuu yidhi sausliihi welid waxaa loo diyaariyey saqara naarta la yidhaa wamaa adraaka iyadiibaa tahwiin iyo buunbuunin lagu sameeyey maxaa ku ogeysiiyey maa saqaru saqaro waxay tahay xoogaa baa laga tilmaamay laa tubqii wax ma hambayso kolkii qaybteeda la baro oo weliid iyo raggiisii la yidhaha saqara qaybtaadii waatan mid wax hambaynaysaa ma mataqaan hambo walaa tadar zigzaagna ma taqaano inay wax gowlgowsho oy meelna idhkaha ku dhufato meelna ka boodsana ma taqaan waxna kama tagto waxna ma hambayso lawaaxatun waxay diirid badan tahay lilbashari maqaarka marka hore axadkii intaan gudaheediiba la geyn yay maqaarka kala sii baxaysaa lafihii iyo aleelana hadhow way quwaaxaysaa dhuxul ay noqonayaan calayhaa korkeeda waxa oo ka shaqeeya tiscata cashar sagaal iyo toban malagu kolka ninkan in hadaa ilaa qowlulbashar qur-aanka waxyaalihii lagu dhaawacayuu ka mid yahay markaynu dhahno alcaqiida alashcariya markaynu dhahno qur-aanka ilaahay wuxuu soo dejiyey wax macnaa laakiin nabi maxamed baa fasiro erayadan kor saaray inagoo rabbi tansiih la rabna tamhiilna ka cararayna markaynu dhahno soo qowl maxamed soo bashar ma binasi qowlihi tacaala qul inamaa ana basharun milukum bashar buu noqonayaa waxaa lagu soo baxay in hada ilaa qowlulbashar laa maxamed baan qur-aankaa wax ku lahay walaa jibriil baan wax ku lahay sidaan uu yahay noo horyaal yuu min allahi caza wajalla uga yimid wasadaqa allahu fii qowlihi ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum taxaqiluun ilaahna wax ka reeban male isagaa khaaliqu luqaada waa yafcalu maa yashaa ilaah maafcarbeedu ku hadla oo yaa u diida sow isaga ma abuurin yafcalu maa yashaa wayaxkumu maa yuriid erni waxaa isu daysaa aniga iyo wamankii aan khalaqtu umay waxiidan isagoo keligii ah oo wajacaltu lahu aanu yeelay maalan xoolo mamduudan fara badan oo ballaaran iyo wa baniina wiilal shuhuudan goobjooga wamahatu aanu goglay lahu isaga adduunyada tamhiidan goglido saldad iyo magac iyo qiimi iyo cimri iyo hantiya maal aan u fidiyey suma intaa kadibna yadmacu raba an asiida inaan waxaan hore u siiyey usii kordhiyo kalaa loo kordhin maayo sababkuna waxa wey innahu isagaba kaana wuxuu noqday liaayaatina annaga aayaadkanaga xaniidan mid ku madax adag sawriquhu waxaan ku mashaqayn doonaa sacuudan naarta gudaheeda inuu buurdaba fuulfuulo minahu isaga fakara waa maamiyey waqadara wal wuxuu ka qiyaasay hadala faqutila xag ee baa laga lacnaday kayfa sidii uu qadara wax u qiyaasaba suma ka gadaal qutila mar labaad oo aakhiro ah ayaa la lacnaday kayfa sidii uu qadara wax u jaangooyaba suma ka gadaal buu nadara gaarar ka daymooday suma cabasa indhuhuu uruuriyey wa basara waa weji tutubay suma adbara iimaankii buu ka jeestay wastakbara mutaabacadii rasuulku raaci lahaa uu iska weynaysiiyey faqaala wuxuu yidhi in haadaa maa haadaa qur'aankan maaha ilaa sixrun maahana wax kale fal yuusaru dunida laga soo uruuriyey in haadaa maa haadaa qur'aankan maaha ilaa qowlulbashar waxyi minasama ka yimid maaha ee wax dadku hadlay wey sa usliihi waxa aan ku gubi doonaa saqara naarta la yidhaah ayaa ninkan gaarnimo loo geynaya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya rasuul allow maa saqaru waxay tahay laa tubqii wax ma ambayso walaa tadaru wax kama tagto lawaaxatun waxay fiiqid badan tahay lilbashar jirka iyo maqaarka ayay durbafay la tagtaa calayhaa korkeeda waxaa tiscata cashar sagaal iyo toban malag ayaa korkeeda tiscata casharkii malag ee lagu sheegay naarta inay ka adeegaan ayaa gaaladii buuq ku kordhiyey tiradii bay la yaraatay markaa kuwo amaaliqa xoog xoog badnaa abul ashud oo kale aljumaaxiy ayaa wuxuu yidhi wuxuba hadday intaa yihiin shan iyo toban anaa ku filan ama labaad ku filan wey toddoba iyo toban anaa ku filanoo dardaraye garabkaana kisaan ku daadinaa garabkaana kis labada hartay kala qoonjo xatoosaan jannada u tagni sagaal iyo toban maa jira naga rebays annagoo quraysh oo qabiil waxay ku xisaabtameen aragtidoodii iyo aqoontoodii abiijahalla intuu hadluu yidhi oo maxamedka ilaaha malaagiya waxbaa jira sagaaliyo toban ka badan ma waayo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa jacalnaa maanan yeelin asxaaba naari naarta dadkeeda malaa'igta ka shaqaysa horta ilaa malaa'ika maanan yeelin naar malaa'iga baa ka shaqaysa limaada xikmada malaa'ig looga dhigay waxa wey waxa la cadaabaya malaa'ig maa sideeda malag lama cadaabo jin iyo insi baa la cadaabaa marka hadday labadaa nooc ahaan lahaayeen xoogaa daaca baa geliya jirka keliyaad ku dabci lahay oo haddaad aragta adiga neef dhurwaa uu dilay iyo haddaad aragta qof bani aadam oo dhurwaad isku naxdin matiid maxaa jira kanaa ku xigoo jirkaagaa ku xanuunay neef bahal dilay caadi baad u arkaysaa laakiin qofuu dhurwaa dilay seexan maysa anugtaa kuu kharaaraanaya idan haddii malaa'igta naarta ka shaqaysa labada jinsi ee la cadaabaya laga dhigi lahaa waa arjiyaha naarta dad hadduu ahaan lahaa waa dabci lahaayeen jinni hadday ahaan lahaayeen waa dabci lahaayeen waxaa laga dhigay malaa'igaan labadii tiibadba ku noocahay xikma rabbaaniya meeshii in wax lagu abaalmariyaa la rabaa idan wax naxaya lama rabo wamaa jacalnaa ma aanu yeelin asxaaba naar naarta malaa'igta ka shaqaysa ilaa malaa'ika waxaan ahayn liallaa yarxamuuhum yayan dabcin wamaa jacalnaa ma aanu yeelin iddatahum tiradoodana ilaa fitnatan balo liladiina kuwiibaa ku fidnoobay kafaruu gaaloobay oo markii sagaal iyo toban loo sheegay ayaaba damac iyo isla weyni gashay oy xaqireen markaa waa sii gaaloobeen wa ilaa sagaal iyo tobankan qur-aanku sheegay madax wey waa maalig iyo malaa'igta madaxdee la shaqaysa ee ciidamada meesha ka shaqaynaysa ee wax maquuninaysa isla aayadday ku iman doontaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu wax la tiin kara maa